dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa booqasho ku tegay dalka suudaan isagoo si toosa uga soo duulay dalka israa'iil warbixintan haddaba waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen saxnuuni xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka masar mike bombeyo ayaa soo gaaray dalka suudaan kadib markii uu soo raacay diyaaraddii ugu horeysay oo toos ah oo ka soo duushay magaalada tal aviib caasimadda dalkaasi israa'iil booqashada xoqayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka uu ku tegay dalkaasi suudaan oo qaadan doonta muddo saacada ah ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato ra-iisul wasaaraha xukuumadda khartuum cabdalla xamduug iyo hogaamiyaha golaha kumeel gaarka ee xukuma dalka suudaan jenaraal cabdulfataax al burhaani xoqayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in aan saaranahay diyaaraddii ugu horeysay oo rasmi ah oo israa'il ka duusha kuna sii jeeda dalkaasi suudaana ujeeddada booqashada xoqayaha arrimaha dibadda ee maamulka washington ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii dowladda maraykanka uga taageeri lahayd dowladda suudaan in ay noqoto dowlad dimuqraadi ah warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijisay booqashada mak bombeyo in sidoo kale diiradda lagu saarayo caadiyeynta xiriirka dowladaha carabta ay la yeelanayaan dowladda israa'iil xoqayaha arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa maalintii shalay gaaray dalkaasi israa'il isaga oo la kulmay madaxda dalkaasi booqashada xoqayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda washington uu ku marayo bariga dhexe oo qaadanaysa muddo shan maalmood ah ayaa inteeda badan xooga lagu saarayaa hirgelinta hindisaha nabadda ee bariga dhexe ee madaxweyne donald trump iyo caadiyeynta xiriirka israa'il ay la leedahay dowladaha carabta haddaba nimcaan xasan ceydiid oo ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya booqashada xoqeeyaha arrimaha dibadda uu ku bixinayo mandiqada bariga dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto caadiyeynta xiriirka israa'iil iyo carabta ujeeddada ugu weyn ee safarkiisu waxa weeyaan in loo dabaaldego oo sabralatin loo sameeyo ama loo dabaaldego xafladdii iyo xiriirkii ay samaysteen israa'iil iyo imaaraadku marka si xidhiirkaa loo xuso ayugu u yimidba waxaa kaloo iyadana meesha ku hoos jirta inuu doonayo in dowlado kale ay ku daydaan oo dee waxa weyan dowladahanu booqanayo una dhammaan waxa la warajeynaya inay dowladaha kusoo xigi doona imaaraadka yihiin sida suudaan iyo manaamaba ama baxraynba waxaa la rajaynayaa inay yihiin dowladaha markaa kusoo xigi doona doonaya maraykanku inay xidhiir la samaysaan israa'iil sida ay imaaraadka la samayso marka dee saameyn weyn bay ayay ku leedahay maadaama oo dee xidhiirkiiba lasii xoojinayo oo xidhiirkii loo dabaaldegayo oo waxa weyan dowlado kalena loo raadinayo in magaranaysa xidhiirka ay la samaystaan xoqayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu gaaro dalalka isu taga imaaraadka carabta iyo baxrayna dowladda suudaan ayaa rajaynaysa in maraykanka uu ka saaro liiska dowladaha maalgeliya argagixisada maraykanka ayaa mar sii horeysay suudaan ka qaaday cunaqabataynta dhinaca dhaqaalaha oo uu dalkaasi saaray sannadii kii xuseen saxnuuni v o a qaahira